bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ama bacdu yaquulu llahu tabaaraka watacaala ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum midaynin ila ajalin musama faktubuuhu walyaktub baynakum kaatibun bilcadli walaa yaba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu llah alaaya darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo siddeetan iyo labaad ee suuratulbaqara waana aayadda qur-aanka ilaahi subxaanah watacaala aayadihiisa ugu dheer hal bog oo musxafka ka mida ayay ka kooban tahay waxaana ilaahay uga warramay subxaanah watacaala aayaddan deyn kala qaadashada axkaamteeda wax ku saabsan deynka in la kala qaataa waa macaamil sharciya laakiin waxaa loo baahan yahay sifooyin sharcigu uu raaciyey arrintaas in la raaciyo sifooyinkii wax ku saabsan iyo wax ka mid a ayaa aayaddan ilaahay subxaanah watacaala uga warramay sifooyinkaasoo ah kow marka koowaad markii wax la kala daynsa tago in heshiiska wax lagu kala daynsaday la qoro cid qoraalka taqaana oo heshiisyada kala qori taqaanana loo yeedho ciddaasuna ay wax qorto cidda lagu leeyahay deynka oo deynka qaadatana ay iyadu yeedhido hadalka maxaa yeelay iyadaa qiraal ah qiraalkeedana a muhiim ah in meesha lagu qoro oo la sheego sidoo kalena markhaatiyaal loo yeelo heshiiskaas oon qoraal lagu ekaysan markhaatiyaashaas oo ah weliba markhaatiyaal muslimiin ah rag ah oo ugu yaraan laba ah haddii laba nin la waayana oo hal nin la helana booska ninka kale laba gabdhood gabdhaha muslimaadka ka mida lagu buuxiyo booska ninka maqan iyo ayaddu waxay ka warrami doontaa waxyaaba ku saabsan markhaatiga iyo ninka qoraayagaa wax qoraaya iyo waxyaabaha laga rabo wax ku saabsan ilaahay marka wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka rumeeyeyow wixii la rabay in la rumeeyo dadkii rumeeyeyow idaa tadaayantum haddaad kala amahataan ood kala daynsataan oo aada doontaan inaad wax kala daynsataan idaa tadaayantum waxaa laga wadaa haddii aad ku heshiidaan dayn ku heshiidaan iyo inaad wax kala daynsataan idaa tadaayantum haddaad kala daynsataan bidaynin dayn kala daynsataan oo amaah kala qaadataan oo aad damcdaan inaad amaah ku macaamishaan amaahdaasoo ku madlan oo ku ballansan in la bixiyo ilaa ajalin ilaa waqti laga gaaro oo waqti ku ballansan waqtigaasoo musaman la magacaabay faktubuuhu muslimiinay deynkaas aad kala qaadanaysaan iska qora deynka marka in la qoro waa shay sharciya ma waajiba amase waa sunno culimmadu waa isku khilaafaan mufasiriinta say u badan yihin waxay dhahaan waa sunno in la qoraa culimmada qaar ka miduna waxay dhahaan waa waajib haddii laga tagana waa la dambaabaa walyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna deynka kaatibun mid qoraay ah oo wax qoraahi oo karraaniyihi oo qoraalka yaqaanaahi ha qoro si deynka markii la kala qaadanayo heshiiska deynka lagu kala qaadanayo heshiisyada qof qori yaqaanaahi ha qoro bilcadli si cadaaladu ku dhaahan tahana ha u qoro oo yousa eex samaynin kaatibka iyo qoraaygu oo yousa u eexanin kan deynka lagu leeyahay sidoo kalena yuusa u eexanin ka deynka leh oo deynka laga qaadanayo wixii la kala daynsaday qadarkoodii yousa kordhinin yousana nuqsaaminin waqtigii lagu heshiiyey in deynka lagu bixiyo yousa ka badinin yousana ka yaraynin waxba yousa ka bedelin waxyaabaha muhiimkaana waqtigu waa ka mid waxyaabaha la qoraa waxaa ka mid ah waxa la kala daynsaday cayntooda qaymaha lagu kala qaatay oo qofkan lagu leeyahay waqtigii lagu ballamay inuu qofkaanu qaymahan ku bixiyo intaasaa la qoraa marka kaatibku ha qora ilaah yidhi subxaana wa tacaala baynakum dhexdiinna bilcadli ha ku qoro walyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna kaatibun mid qoraay ihii bilcadli si cadaalad ku dhahanta ha u qoro arrintaanuna waa arrin dhaqanka soomaalida aada uga fog maxaa yeele soomaalidu ama miyi ha joogeen ama magaalo ha joogeen dhaqankooda caadiga ah oo asalka ahu waa in hadday wax kala daynsa tagaan aysan wax iska qorin iska qoridda ay wax iska qoraanna waxayba u heystaan in badan oo kamiduhu inay tahay tuhmid la tuhmaayo qofka wax laga qoraayo adduunyo fara badan qofka hadday daynsanayso haddii la yidhaahdo war wax yar qoro warqada ood ku caddaynaya inaad intaas iga qabto waqtigaasna aad ku bixine markhaatiyaalna aan u yeelno aniga miyaa tuunto ku dhaha tuug miyaan ahay ma ballan furidaad ugu taqaan miya aamini weysay markaasuusa wixii qorayn hadhowa marka waxaa imaanaa isqabsi ashyaadan ilaahay subxaana wa tacala dadka uu jideeyana ku dhaqanka lagu dhaqmaahay waxyaabaha looga badbaado waxaa ka mid a isqabsiga mustaqbalka imaan laha waxyaabaha kaloo aanka intaan kasii foosha xumay soomaalidu sameeyaan waxaa ka mid a in badan oo ka midu inay wax ku kala wareegaan kala gadasho caadi ah oo aan badaynahayn kana xoolihiisa laga qaado kana wax kale looga bedelo dhulalka oo kale dhul qaali yahaanin wuxuu ka bixinaa intaasoo kun oo dollar nin kaloo ama saaxiibkiisa ama ay qaraaba yihiin ama walaalkiisa ayuu dhulka ka gata tusaale ahaan iyo gurigii lacagtii waa la kala qaatay waxna lama kala qorin war wax ii qor haddii la yidhaahdo midkaan lacagta qaatay oo lacagtii ku intifaacay wuxuu leeyahy insha allahu mar kalaan kala qoraynaa nootayada marka dambaan tegaynaa ana nin wadaadaan haye nin fulaanaan haye halay aaminu leeyahy hadhowdii kiyaa kaw dhahaya oo tii allow imaane lacagta qaata wax qoraalaho laga hayana lama arko nootaayo la tegay ma jirto dukumentiga asaga weli ku qoran xoolihii waxaa iska qaadanaya dadkii dhexalkiisa iska lah way ka dhacdaa soomaalida inta badan weliba wadaadada waa u badanta akhi fillaah aa laysku yaqaanaa saaxiibbaa la yahay diinta iyo khayrkaa la ysla bartaa culumaa la ysleeyahay macaamilaa lagu macaamilaa macaamilkiina in la qoraa lama rabo qoraalkii iyo wax ii qor markhaati aan u yeelno nootaayana gey wax ii wareeji waxay u heystaan inay tahay in badan ayaga ka midhu tuhmid laystuhmaayo inay tahay sharcanna waa khalad daynkii waa kan sida ma loogu macamilaa ujeediin iyo dhaqanka soomaaliya si u kala dheeriyaa bal fiiriye walyaktub ha qoro baynakum dhexdiina daynka kaatibun mid qoraayuhu bilcadli si cadaalad ku dhahan tahay ha u qoro walaa yaaba yuusa diidin kaatibun mid qoraayuhuna an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu llah sidii asagaba ilaahay u baray subxaana wa tacaala kaatibkii ayaa waxaa laga nahiyey maadaama arrintaanu ay arrin muhiima ay tahay inuu diido inuu dadka wax kala daynsanaya heshiiska ay wax ku kala daynsanayaan uu qoro haddii wax kaloo qoroo asaga ahayn la waayo waa waajib cayni ah inuu u kala qoraa ma diidi karo ilaahay marka wuxuu yidhi walaa yaaba yuusa diidin kaatibun mid qoraayihi an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu llaah sidii asagaba ilaahay u baray subxaana wa tacaala isagaa loogu amaal sheeganaa ilaahayba isaga qoraalkuu baray maadaama ilaahay cilmigan ugu tafadulay isagaba isaguna dadka muslimiinta ah ha ku kordhiyo cilmigiisa oo cilmigiisa ha uga faa'iideeyo walaa yaaba yuusa diidin kaatibun an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu llah sidii ilaahay u baray inuu u qoro si saxa ha u qoraa laga wadaa qoraalka si u yaqaanay ha u qoro laakiin si khaldan oo hadhowdii laga yaabo dadku inay isku qabsaan iyousa u qorin falyaktub ha qoro midka kaatibkaahi walyumli liladii kiina ha yeeriyo calayhi dushiisa ou ahaaday alxaqu daynku ou ahaado daynka lagu lahaa dadku markay heshiis galaan kuna heshiiyaan inay wax kala daynsadaan oo ay kaatib u yeertaan iyo nin qoraay ah oo qoraygii uu bilaabo inuu wax qoro oo qalinkiiyo warqadda uu saaro cidda hadalkeeda la tixgelina oo hadalkeeda la qoraahi labada qofood waa qofka xaqa lagu leeyahy maxaa yeelay qofkaas isagaha mustaqbalka haddii laysqabsa lahaa isagaa wuxuu noqo lahaa mudaca caleyhi isagaa noqo lahaa waa qofka qiraalkiisa uu muhiimkaya qofka kale wixii uu yidhaahdo qofkan waa aan siiyey maaha maanta wax muhiimka in la qoro ee wax muhiimka ahu maanta waa in la qoro qofkii wax la siiyo wax lagu lahaa hadalkiisa in la qoro hadeerna inuu hadalkii qoro diyaar u yahay in hadeer been laysku sheego ama wax la kala inkirana waa ay fogtah maxaa yeelay wixii waa qoyan yihiin hadeer wax gacantiisa galo ku wareegan ninkan ma jiraan oo haddii laysfahmi waayo meeshaaba lagu kala tegaa marka waxaa la qoraaho oo hadalka yeerinaahi oo kaatibka iyo karaaniga iyo ninka qorayga hadalka u yeerinaahi waa midka deymaysanaha ah ilaahay marka wuxuu yidhi falyaktub ha qoro kaatibku walyumlil hana yeeriyo alladii kii calayhi korkiisa u ahaaday alxaqu xaqu ou ahaado deynka lagu lahaa isagaa yeerinaya walyattaqi llaaha allana ha ka boqo midka deynka lagu leeyahayo rabbahu rabbigiisa ka boqo walaa yabkhas yousana nuqsaaminin ousa dhantaalin minhu deynkii lagu lahaa shay-an waxba yousaga tegin waxaa la rabaa deynkii lagu lahaa oo dhammaystira inuu qoro waxaana waa yaryihiin igadaa looma ogola iska dhaaf wax ka badane hadday doolar tahay sintiyaasha waa inuu qoro hadday shilin tahay kumi waa inuu qoro kumiga iyo taanada waa inuu qoro jajabka waa inuu qoro qofku jajabka waa yeerina sintiga waa yeerinaa sidii wax u ahayeenoo dhammaystiran ayuu u yeerinaa walyattaqi illaaha allaha ka boqo midka wax yeerinaa hudeenka lagu leeyahay rabbahu rabbigii ha ka boqo walaa yabqaas yousan nuqsaaminin ousan dhantaalin minhu daynkii lagu lahaa iyo xaqii lagu lahaa xaggiisa shay aan waxba yousan ka nuqsaamin waxaa ha yaraadeen ama ha weynaadeen markuu yeeri tago fa in kaana aladii kii haddii uu ahaado calayhi dushiisa u ahaaday alxaqu daynku safiihan hadduu ahaado mid maangaab ah aw daciifan ama mid taag daran aw laa yastatiicu ama uu ahaado midaan awoodin an yumila inuu yeeriyo huwa asagu falyumlil ha yeeriyo waliyuhu weligiisa iyo mas-uulkiisu bilcadli cadaalad ha ku yeeriyo wastashhiduu markhaati gashadana shahiidayni min rijaalikum waxaa la yidhi ha yeeriyo markii kaatibka iyo midka qorayga uu wax qoraayo oo deynka iyo macaamilkii lagu heshiiyey wixii lagu macaamilay markii uu qoraayo karaaniga iyo kaatibku iyo ninka nootaayada joogaahi waxaa yeerinaha la yidhi hadalka oo nootaayada hadalka u yeerinaya iyo kaatibka kii deynka lagu lahaa kii deynka lagu lahaa waxaa suurtagal ah inuu hadalka yeeri waayo inuu ku sifoobaa suurtagal ah waxyaabahaas ko waxa ka ah inuu yahay safiih maangaab ah oo xoolihiisaba inuu ku tasarufo aan loo ogolayn wixii rabaa waa sababeene ama uu yahay mid daciifa canug yar ah ama oday gabow ah qof gabow aho cajis oo sariir ku aruurtay ama uu yahay isagoon labadaas midna ahayn inuu yahay qof aan hadalka karin ama waa dhagool ama carabkuu leeyahay ama waa maqan yahaaba tusaale ahaan oo meesha ma joogo suurtagal maaha inuu goobta inta yimaado oo wax yeeriyo wakiilkiisaa jooga kuwaas marka waxaa la rabaa waxaa naa'ib ka noqonaya ciddii weligooda ahayd oo mas-uuliyaddooda qaadayd oo iyaga mas-uulka ka ahayd ilaahay marka wuxuu yidhi fa in kaana haddii uu ahaado alladii kii calayhi dushiisa u ahaaday alxaqu xaqa iyo daynka lagu lahaa safiihan hadduu ahaado safiih mid maangaab ah oo caqligiisu dhiman yahay aw daciifan ama uu ahaado mid daciifoo jilicsan oo muluq ah canug ah ama ah oday cajisa iyo qof laclaca ah aw laa yastatiicu ama uusa awoodin an yumilla inuu yeeriyo huwa asagu midkii xaqa lagu lahaa ma awoodo inuu yeeriyo wixii lagu lahaa oo ama waa dhagool oo warkiisa la fahmi maayo ama carabkuu laayahay ama waa maqan yahay ama luqadda wax lagu qora hawsa aqoon hadduu rabo falyumlil ha yeeriyo markaas weliyuhu midkaas sifooyinkaas wax ka mid a ku sifoobay weligiisu iyo mas-uulkiisu iyo wakiilkiisu ha yeeriyo bilcadli si cadaaladu ku dheehan tahana ha ku yeeriyo asaguna ilaahay ha ka cabsado sida haddii qofka xaqa lagu leeyahaba uu awood u leeyahay inuu isagu wax yeeriyo loogu wacdinayo o loogu waaninayay inuu si alla kacabsiyo ku dheehan tahay oo wax u yeeriyo ayaa kana loogu waaninaa arrintii bilcadli si cadaalad ku dheehan tahay wax u yeeriyo wastashhiduu markhaati gashadana shahiidayni laba markhaati ah oo min rijaalikum raggiinna ka mid ah fa in lam yakuunaa haddaysa ahaanin labada markhaati rajulayni laba nin haddaysa ahaanin fa rajulun falyashhad ha markhaati kaceen rajulun nin iyo wamar'ataani laba haweenayu oo mimana ka mida tardawna aad raalli ka tihiin oo min ashuhadaa'i shuhadada ka mida an tadilla ay lian tadilla inay lumida darteed ixdaahumaa labadooda midkood oo fa tudakira ay xusuusido ixdaahumaa midkood labada gabdhood al ukhraatan kale ay xusuusido meeshaana waxaa laga gudagalay wax ku saabsan markhaatigii iyo markhaatigelintii marka sidaas wax loo qoro oo qoraalka saas loo adkeeyo ayaa haddana waxaa la rabaa waxaas lagu heshiiyey oo la kala qortay in markhaatiyaal loo yeelo see qoraalkan waa laysku inkiri karaa hadhowdii si inkiridda qoraalku uga baxo waa in qoraalka markhaatiyaal loo yeelo markhaatiyaashuna ay meesha weliba ku qoraadaan ilaahay marka wuxuu yidhi wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinna ka mid a waa inay muslimiin yihiin min rijaalikumna waxaa kaloo laga qaataa layidhi inay yihiin dad qaangaar ah oo welibana cadaalad ku sifaysa min rijaalikum oo raggiinna ka mid ah cadaaladdu waa shardi muqayil iyo sigaaryacab iyo tuug iyo mooryaan iyo markhaati ma galaan qaangaar inay yihiinna waa shardi oo min rijaalikum layidhi oo raggiinna ka mid a laba marka rag ah ayaa markhaati laga dhigaa fain lam yakuunaa haddaysa ahaanin labada markhaatigaahi rajulayni laba nin haddaysa ahaanin fa rajulun ayaa markhaati kaca nin iyo wamra'ataani laba haweeney ah labadii ninaa la waayey oo la markhaati geli lahaa hal ninaa la hela laakiin oo shuruuddii markhaatiga oofsaday booska ninka kale waxaa lagu buuxinaya laba gabdhood hal gabaru kuma filla maxaa yeelay gabdhaha ragga waa ka daciifsan yihiin xagga xusuusta iyo xagga caqligaba ragga waa ka hooseeyaan ilaahay marka wuxuu yidhi farajulun ayaa markhaati kacaaya waa mar'ataani laba haweeney ah oo mimanna ka mida iyaguna tardowna aad raalli ka tihiin oo mina shuhadaa'i markhaatiyaasha ka mida waa inay gabdhahan iyo ninkaanuba ay ka mid yihiin ayaguna dadka muslimiinta oo cadaaladda ku sifaysan oo haddana qaangaarka ah an tadilla ixdaahumaa fa tudakir ixdaahuma alukhra meeshan waxaa lagu sheegay cillada iyo sababta booska halkan in laba gabdhood loo joojiyey markhaatigan markaasaa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala an tadilla saas waxaa loo yeelay oo booskii halkan in laba gabdhood loo joojiyey an tadilla ay lian tadilla inay hilmaamayso ixdaahumaa labadooda mid ka miduhu ay hilmaamayso wixii lagu heshiiyey ee fatudakira ay xusuusinayso markaas ixdaahumaa midkood al ukhraatan kale ay xusuusinayso inay wax isxusuusiyaana loogu talagal maxaa yeelay hilmaankoodaa badan waxaa la rabaa loogu talagalay marka haddii mid ilowdo wax ka mid a in midda kale xusuusido tan kale hadday wax ilowdo meel meelha meelaha ka midana tan kale ay xusuusido inay iskaalmeeyaan oo iskaabaan marka cilladdu waa in ay wax iloobayaan lana rabo markay wax iloobaan inay waxay iloobeen isxusuusiyaan an tadilla ay lian tadilla inay iloobayso ixdaahumaa labadooda midkood ee fa tudakira ay xusuusinayso ixdaahumaa midkood al ukhraa tan kale ay xusuusinayso saasaa loo jideeyey in markhaatiga booska halkan nin laba gabdhood la joojiyo walaa yaaba yowsa diidin ashuhadaa'u markhaatiyaashu idaa maa ducuu markii loo yeero markhaatiyaashii ayagii laftirkoodii waxaa la saaray mas-uuliyada la saaray mas-uuliyaddaasoo ah in laga reebay inay ka dhaga adeegaan oy ka madax adeegaan dadka raba inay ama markhaati gashadaan ama markii la markhaati geliyey kadib raba inay markhaatigii u furaan labada mid ka mid inay ka dhaga adeegaan lama rabo haddii lagu yidhaahdo hebel iyo hebel ama heble iyo hebel ayaa wax kala gadanaya oo wax kala daynsanaya heshiisna gelaya heshiiskiina kala qoranaya kaale markhaatiyaasha ka mid noqo ha diidin markaad markhaatigii noqotood markhaatigii xambaarto oo ha dhowdii loo baahdo inaad markhaatigii furtana kaala markhaatigii aad shalay aheyd hadda fur haddii lagu yidhahdana ha isku diidin haddaad diiddana waa dambaabe ilaahi wuxuu yidhi walaa yaaba yowsa diidin ashuhadaa'u markhaatiyaashu yaysa diidin idaa maa ducuu maadu wasilatun tawkiid haddii loo yeero oo shahaadada iyo markhaatiga inay xambaaraan loogu yeero ama loogu yeero shahaadadii markhaatiga ay xambaareen inay gutaan yayse diidin toona labada arrimood walaa tas'amuu ha nooginina oo ha daalinina an taktubuuhu ay min an taktubuuhu inaad qortaan deynkii saqiiran xaal uu yahay oo kabiiran xaal uu yahay xaal uu yahay deynkaasu mustaqiran mid ku sugan calaa dimmati iyo fii dimmati lmadiin qofka deymaysanaha dimadiisa xaal uu yahay mid deynkaas ku sugan ilaa ajalihi laga gaarayo ilaa waqtigii laga bixinayo daalikum kiinaas ayaan aqsadu cadaalad badan cindallahi alla agtiisa waa aqwaamu toosnaan badan lishahaadati markhaatiga wa adnaa u dhow allah tartaabu inaadnaan shakin ilaa an takuuna inay ahaato mooye arrintuye tijaaratan wax kala gadasho oo xaadiratan xaadir ah oo tudiiruunaha aad wareejinaysaan baynakum dhexdiinna falaysa calaykum junaaxun korkiina dembi ma ahaanin allaa taktubuuha inaadnaan qorin meeshan ilaahi subxaana wa tacala haddana wuxuu dadka kusii towkiidiyey inaysa wax fududaysan oo daynku hadduu yar yahay wax la kala daynsaa iyo hadday badan yihiin intaba waxyaabahan lasoo maray oo tilmaamaha in la qaado dadka in badan oo ka miduhu maadaama ay fududaysanayaan wixii yar oo waxaan yar waa wax yare naga daayaa naaqorin ay leeyihiin ayaa waxaa leeyaha fududaysanina ilaahay marka wuxuu yidhi walaa tas'amuu ha daalinina an taktubuuhu ay min an taktubuuhu inaad qortaan daynkii ha ka daalinina saqiiran xaal deynkaas uu yahay mid yar ow kabiiran ama mid weyn uu yahay ilaa ajalihi deynkaas xaal uu yahay mustaqiran mid ku sugan qofka dimadiisa iyo qofka korkiisa deynka qaatay ilaa ajalihi ilaa waqti uu bixinaya laga gaarayo daalikum kiinaas ah inaadnaan wax fududaysan oo wax walba iska qortaan oo markhaatiyaal u yeeshaan ayaa aqsadu cadaalad badan cinda allahi alla agtiisa saasaa cadaaladdu ku jirtaa wa aqwamu toosnaanna badan lishahaadati markhaatiga u toosnaan badan oo markhaatiga taageero og oo qofka markhaatiga ahu wax qoran iyo waxaan qorayn markhaatigu inuu ka markhaati furo waxa u fudud wixii qoran oo waadnaana u dhow allaa tartaabu inaadnaan shakin kii daynka lagu lahaa iyo kii daynka lahaa iyo markhaatiyaashiiba waxaa u fudud oo u dhow xagga shakila-aanta in wax qoran yihiin oo warqad inta laysoo dhex dhigo la yidhahdo warqadan saatan wax ku qoran iyo saatan wax ku qoran ha laga warrama la yidhahdaa u fudud dadka ama u dhow shakila-aanta u dhow wa adnaa u dhow allaa tartaabu inaadnaan shakin ilaa an takuuna inay ahaato mooyee mucaamaladu tijaaratan wax kala gadasho oo xaadiratan joogta mar waxaa jirta in wax la kala qorto layska cafiye waa markii lacagta iyo shayga ceynta la siisanayo markii la kala wareejinayo oo dayn meesha uuso olin markii wax lala kala wareegayo oo dayn meesha uuso olin maadaama macaamilka dadku ay wax ku macaamilaan oo kaas u badan yahay wax xaqaho qof qofka kale ka raacahuna aysan meesha ku jirin in la yidhaahdo mar walba karaani ha loo yeero iyo kaatib ha loo yeero waxa qoro xoogaa waxa ku jirta cusriyaa ku jirta marka markaas waa la fududeeyo waxaa la yidhi laydinkagama baahna qoraal laydinkagama baahna inaadna markaas wax qorin markaad wax kala gada tagtaan kalagadashada caadiga ah oo qofkii lacagta wadana uu lacagtii iska dhiibayo qofkii caynta iyo marada iyo wax lamida laga gadanayana maradii laga qaadana inaad wax qorataan markaas laydinku laasimi maayo laakiin waxaa laydinka rabaa inaad markhaati u yeeshaan ayada laftirkeeda ilaa an takuuna inay ahaato mooye tijaaratan macaamiishu iyo mucaamaladu tijaaratan wax kala gadasho oo xaadiratan xaadir ah oo markaas joog oo lacagtii iyo wixii lagu kala qaadaya labadiiba ay diyaar yihiin oo tudiiruunaha aad wareejinaysaan baynakum dhexdiinna ood ku kala wareegaysaan isla markii falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembihu aan laa taktubuuha inaadnaan qorin markaas wa ashhiduu markhaatina geliya idaa tabaayactum haddaad doontaa inaad wax kala gadataan markhaati geliya walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun mid qoraay ah iyo walaa shahiidun mid markhaati ah oo waxaan sax ahayn inay qoraan kaatibka ou qoro ama markhaatigu ka markhaati kaco yaan lagu dhibin oo lagu kalifin haddii wax lagula heshiiye hantiyana yaan loo diidin xilli uusan diyaar ahayn ama uusan fursad lahayn kaatibkuna wax qor yaan sanka laga gelin ninka markhaatigaana xilli uusan fursad iyo firaaqa haynin yaan lagu addinin xilliga laleeyahay kaala markhaati kac ama markhaatiga fur walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun waa la yidhi waxaa kaloo la dhihi karaa walaa yudaara yousan dhibin kaatibun mid wax qoraahay dadka walaa shahiidun iyo mid markhaati kaca ah oo markhaatiyuusa dadka dhibin maxaa yeele ficilka walaa yudaarir mar noqonaya oo mabniyu lilmusamaa ah marna walaa yudaarar waayo asalkiisu markii la kala furfuro kadibna waa laisku idqaamay waa isku ekaana marka mabniyu lilmajhuulki iyo mabniyu lilmusamahay wa ashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum walaa yudaara yousan dhibin kaatibun ama yaan la dhibin kaatibun mid qoraay ah iyo walaa shahiidun mid markhaatiya wa in tafcaluu haddaad samaydaanna oo dhibkaan lala yimaadana fa innahu dhibkaasi fusuuqun waa taaca ka bax oo bikum adinka idinku sugan oad ku sifaysantihiin waa taaca ka bax oad ku sifaysantihiin wattaqu llaha allana ka cabsada wa yucallimukum ullah allana wuxuu idin baraa haddaad taqwadiisa ku sifowdaan wixii umuurta diintiina ku saabsanaa iyo wixii umuurta adduunyadiina ku saabsanaa ilaahay waa idin baraho cilmiga alla idin korrina wallahu allana bikulli shayin shay walba dhammaantii caliimun isagaa ku cilmi badan darsigunina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala calaa waclamu billahi atowfiiq